جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ku faahfaahisay camaliyad istishaadi ah oo ka dhacday mid ka mid ah xeryaha ugu muhiimsan cadowga allaah ee magaalada muqdisho maamulka sahyuuneedda yahuudda ayaa xaqiijiyey in xiriir wanaagsan uu la leeyahay kooxda ridada soomaaliya weeraro dhimisho iyo dhaawac ay ku noqdeen murtadiinta ayaa ka kala dhacay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa mar kale si xun u aflagaadeeyey dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ku faahfaahisay camaliyad istishaadi ah oo ka dhacday mid ka mid ah xeryaha ugu muhiimsan cadowga allaah ee magaalada muqdisho haddaba bayaankaasi waxaa inoo faahfaahinayaa ilyaas cabdulaahi bismillaahi araxmaan araxiim camaliyad istishaadiye ah oo lagu beegsaday cadowga labaatanka jamaaduthaani kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhanka kalena ku astaysan koo iyo tobanka desembar laba kun shan iyo labaatan ciidamada mujaahidiintu waxay xalay camaliyad istishaadiye ah la beegsadeen ciidamo murtadiin ah oo ku sugnaa halka loo yaqaano xere nacnac oo ku taala degmada wadajir ee magaalada muqdisho camaliyadda istishaadiga ah ayaa ka dhacday gudaha xerada halkaas oo ay ku feylsanaayeen ciidamo murtadiin ah oo loo diyaarinayay in ay fuliyaan howlgalla shahaadala dirirnimo ah oo lagu beegsanayo shacabka muslimka ah ee ku dhaqan muqdisho iyo hareeraheeda camaliyadda istishaadiga ah ayaa allah faldigii sidii loo qorsheeyey u haleeshay cadowgii la beegsaday waxaana halkaasi ku bakhtiyey ilaa siddeed iyo toban murtad halka dhaawacuna uu gaaraya ilaa toddobiyo labaatan kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ay ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa in ay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa geyga soomaaliyeed ay ka saaraysa cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allaah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
maamulka sahyuuniyadda yahuudda ayaa xaqiijiyey in xiriir wanaagsan uu la leeyahay kooxda ridada soomaaliya waa kan cali aadan cabdulaahi caliyareeh oo warbixintaasi inoo eegaya ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda yahuudda haweeneyda lagu magacaabo shiriin hasgal ayaa shaacisay in maamulkooda uu xiriir gaara la leeyahay kooxda ridada soomaaliya ee horjoogaha uu ka yahay xasan sheekh maxamuud haskel oo hadalkan ka sheegtay waraysi ay siisay telefishinka yahuudda ee i news ayaa u calancashay saaxiibada ay ku leeyihiin soomaaliya waxayna sheegtay in kooxda ridadu ay wajahayso xaalad amni oo halis ah intii uu waraysigani socday waxay soo bandhigtay werwer xooggan oo yahuuddu ay ka qabto kobaca awoodeed ee mujaahidiinta al-shabaab iyadoo tilmaamtay in haddii soomaaliya la wareegaan mujaahidiintu ay saameyn taban ku yeelan doonto maamulkooda haweeneydan ku-xigeenka ka ah wasaaradda khaarajiga ee maamulka sahayanada waxaa kale oo ay ka sanqarisay in soomaaliya oo keliya xiriirkoodu aanu ka koobnayn balse ay sidoo kale xiriir fiican la leeyihiin inta badan dowladaha ka taliya dalalka dhaca qaaradda afrika hadalkan ka soo yiray haweeneydan ka tirsan maamulka sahyuuniyadda ayaa si rasmiga u muujinaya xiriirka tooska ah ee ay la leeyihiin kooxda riddada soomaaliya kaas oo xiriir danwadaag ah uu ku tilmaamay telefishinka yahuudda ee i news mahadsanid cali yare weeraro dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen murtadiinta ayaa ka dhacay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir howlgalladan oo ahaa qaraxyo waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen degmooyinka kaaraan hilwa iyo yaakshiid degmada kaaraan gaar ahaan xaafadda xaawo casir howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen waxay la beegsadeen gaari cabdibilo ah oo ay leeyihiin murtadiinta dhimashada waa labo askari oo murtadiin ah halkaas sidoo kalena ay ku dhaawacmeen saddex kale degmada hilwa gaar ahaan xaafadda suuqa xoolaha qarax ayaa lala beegsaday fariisiin murtadiintu ay ku leeyihiin xaafadaasi sidoo kale degmada yaakshiid gaar ahaan xaafadda carafaad waxaa qarax lala beegsaday fariisiin ay ku sugnaayeen murtadiinta waxaana qaraxaasi inta la ogyahay ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah ugu dambeyntii madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa mar kale si xun u aflagaadeeyey dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya waa kan nuur cali warsame abuusheybaah oo inoo si ambaqaadaya warbixintaasi donald trump madaxweynaha dowladda salbiyadda maraykanka ayaa mar kale weerar afka ah ku qaaday shacabka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya guud ahaanba isagoo weli sii wada hadallada aflagaadada ah ee ka dhanka ah soomaalida ayuu trump khudbad cusub oo uu jeediyey ku sheegay in soomaalidu ay yihiin wasaq bulaacad ah islamarkaana dalka soomaaliya uu yahay mid aad u xun gaal trump ayaa hadalkiisa ku dhidbay in jaaliyadaha soomaaliyeed ee maraykanka soo galay ay yihiin dembiilayaal gaalkan ayaa sidoo kale sheegay in soomaaliya ay tahay waddanka keliya oo ku fiican sida loo weeraro maraakiibta
Let us have a few. From, from Denmark, do you mind sending us a few people? Send us some nice people, do you mind? But we always take people from Somalia, places that are a disaster, right? Filthy, dirty, disgusting, ridden with crime. The only thing they're good at is going after ships.
waxaan lahayn kulan waxaan weydiiyey maxaan mar weliba wadamada liita ee ibirka ah aan nooga soo qaadanaa dadkooda maxaan dadka uga soo qaadan weynay wadamo ay ka mid yihiin sida norway iyo swidhen oo aan iyaga xoogaa dad ah haa xoogaa yar un uga soo qaadan weynay denmark oo kale waxaan leenahay sideed u aragtaan idinkuna inaad soo dirtaan dadkiinna haa noo soo dira dadkiinna warwanaagsan sideed u aragtaan middaas laakiin waxaan mar weliba qaadanaa dad ka yimid soomaaliya oo ah meel xun bullaacad ah oo wasaq iyo khiyaano badan dembiyana ay u diiwaan gashan yihiin waxa keliya ee soomaalidu ay ku fiican yihiin waa burcadbadeednimada places that are a disaster, right? Filthy, dirty, disgusting, ridden with crime. The only thing they're good at is going after ships.
ma aan markii ugu horreysay ee madaxweynaha dowladda silibiyadda maraykanka uu weerar afka ah ku qaado shacabka soomaaliyeed waxaana suurtagal ah marar kala duwan inuu sidan oo kale uu u soo aflagaadiyo soomaalida mar walba oo gaalkan uu aflagaado u geysto soomaalida si gaar ah soomaalida ku dhaqan maraykanka saamayn hor leh ayay ku yeelataa aad baad u mahadsantahay abusheyba guud ahaana dhegaystayaal warbixintaas ayaa u dambeysay warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulantideenna dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu